ana abaa hurayrata akhbarahumaa ana annaasa dadkii qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allah hal naraa ma arki doonaa rabbanaa rabbigee yowma alqiyaama qaala wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hal tumaaruuna ma ka shakiyeysaan fi lqamar ay fii ru'yati alqamar laylata albadri habeen dayax buuxa oo laysa aanu ahayn duunahu dayaxa sokadiisa xaabun daruuri qaaluu waxay yidhaahdeen laa yaa rasuula allah qaala fahal tumaaruuna fi shams oo laysa aanay ahayn duunaha sokadeed saxaabun daruur idinka qarisaa qaaluu laa qaala fa inakum idinku tarawnahu waad arki doontaan rabbigiin kadaalika sidaasi waadixaa ee cad baad u arki doontaan oo se hore aynu usoo sheegnay waxaa markaa la ysku shabahayaa ma aha shaygan adduunyada lagu arko ah qoraxda ama dayaxa iyo aakhiro allah subxaanaه wa tacaala oo muuminiintu ay arki doonaan ilaahay laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu اlbasiir waxaa la ysku shabahayaa marka waa ru'yada min xayثu اlwuduux xagga caddaanta iyo min xayثu اljiha sida hore in badan aynu ugu soo celcelinay yuxsharu nnaasu dadka ayaa lasoo ururinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay man kaana yacbudu kii ahaa mid caabudo shay-an shay falyatabic shaygii uu caabudi jiray ha raaco fa minhum waxaa ka mida man yatabicu mid raacaya shamsa qoraxda wa minhum waxaa ka mida ila qoraxdu caabudi jiray wa minhum waxaa ka mida man yatabicu alqamara mid dayaxa raacaya wa minhum waxaa ka mida man yatabicu طawaakiita mid raacaya asnaamta wa tabqaa waa hadhaysaa haadihi اlumma ummadan baa hadhaysa fiihaa iyadoo dhexdeedu ay joogaan munaafiquuha kuwii munaafiqiinta ahaa ee ummaddan u nisbe sheegan jiray ama ku abtirsan jiray fayaatihim llahu fayaatiyahum allahu ilaahay baa u imanayo fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabukum anigu rabbigiin baanahay fayaquuluuna waxay odhanayaan oo garan maayaan markaasi fayaquuluuna waxay odhanayaan haadaa kani makaanuna weeyi xataa yaatiyana ilaa uu noo yimaado rabbuna faidaa jaa markuu yimaado rabbunaa rabbigayo carafnaahu waanu garanaynaa fayaatiyahum ullah ilaahay baa u imanayo fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabbukum fayaquuluuna waxay odhanayaan anta rabbuna marka halkaa waxaa laga qaadanayaa halkaa xadiidka u horeysa ihbaatu ru'yati اlmu'miniina lirabbihim yowma alqiyaama mu'miniintu inay rabbigood arki doonaan yowma alqiyaama iyo in ummad walba maalinta qiyaame ay dabageli doonaan oo ay raaci doonaan ciddii ay caabudi jireen waxaa laga qaadanayaa munaafiqiintu inay guud ahaan ummadda ay ku tirsan yihiin xukunka guud marka la eego waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ihbaatu sifati lityaani walmajii'i lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay in loo sugo sifada imaanshaha qur-aankana waa ku caddahay wa jaءa rabuka wاlmalaku safan safa kadalika waxa weeyaan aayado kale oo kelimatu ama lafdu lityaan laga cabirayna qur-aanka waa ku fara badan yihiin ilaahayna subxaana wa tacaala imaanshihiisaasi waa u sugaynaa laakiin kayfiyada iyo qaabka u dhacaya garan mayno waayo laynooma sheegin shay kaloo aynu ku cabiran karno oo aynu uga qiyaas qaadan karnaana ma jiro sideedabana baabka sifaadka sida uu leeyahy xaafid ibnu rajab markuu sharaxayo xadiidkan wuxuu sheegayaa fawaa'id iyo masaa'il aada u fara badan oo la xidhiidha baab اlasmaaءi wالصifaat waxaa ka mid ah hadaladiisa ataawiilu lam yahbut can axadi min aلصaxaaba taawiilka oo ah sifada in daahirkeeda laga leexiyaa kama aanay sugnaan axad saxaabada ka mida oo axad saxaabada ka mida oo sifo ilaahay oo qur'aanka lagu sheegay ama xadiidka lagu sheegay daahirkeeda ka saaray ma jiro ahlulbidaca markaa mutaahiriinta min ashcariyati wagayrihim ayuunbaa sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala taxriifiyo daahirkeeda ka saara oo ityaanka halkan ityaanu amrihi maji'ana maji'u amrihi aw ilmalaa'ika ku fasira taana waxaa diidaya daahirka aayaadka ayaa diidaya oo ilaahay imaanshihiisa iyo imaanshaha aayaadkiisa aayad qura lagu wada sheegay fii aakhiri suurati اlancaam malaa'igta imaanshahooda iyo imaanshaha ilaahayna aayad baa lagu wada sheegay wajaءa rabuka wاlmalaku safa sida imaanshaha malaga ee ilaahay imaanshihiisa lagu cadfay oo xaqiiqo u yahay ayaa ilaahayna subxaana wa tacaala imaanshihiisu xaqiiqo u yahay waxay ashcariyadu yidhahdeen imaamu axmed baa majii'a awilay oo wajaءa rabuka markuu fasiraayay yidhi ey amru rabbika oo cidda imanaysa ku sheegay ilaahay amarkiisa waxaata ahlucilmigu ay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen taasi waxay khilaafsan tahay alusuul almansuusa can alimaami axmed usuusha iyo qawaacidda uu ku socday imaamu axmed fii baabi alasmaa'i waasifaat oo imraaruhaa calaa maa jaaءat wa cadamu taxriifiha in sidaa ay ku timi loo daayo lagu maro oo aan la leexin mar labaadka waxaa aharkaas sanadkiisa ku jira xambal ninka la yidhaahdo xamballa wuxuu leeyahay riwaayaat imaamu axmed uu kala tafaruday oo isaga mooyaane cid kale aanay ka warin marka uu tafarudo ama uu la keliyoobo ka warinta imaamu axmed raximah allahu tacaala ee gaar ahaan uu khilaafo usuusha imaamu axmed raximah allahu tacaala lagu yaqaanay riwaayadiisa lama aqbalo sida uu yihi sheikhu lislaam ibnu taymiya wakadalika alxaafid ibnu rajab raxmat ullaahi caleyh haddii ba lagaba soo qaado biisnaadin saxiix inay ka sugnaan lahayd imaamu axmed inuu sifatu lmaji ama alitiyaan u awilay dee qowluhu laysa bixuja qowlkiisu daliil maaha ilaahay qowlkiisa ayaa daliila iyo qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam alcilmuna waa qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu laysa bitamwiihi imaamu axmed iyo aimada kalebana waxa ay sheegeen haddii hadalkooda uu khilaafo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu aayad khilaafona waa min baabi alawlaaye inaan hadalkooda la qaadan ee la qaato daliilka fa yadcuuhum ilaahay waa u yeedhayaayo fa yudrab marka maxay ku garanayaan faida jaءa rabbuna carafnaa waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay inay yidhaahdeen bisaaq maxaad ku garanaysaan qaaluu bisaaq sifatu saaq baanu ilaahay ku garanayna fi hada ihbaatu sifati saaq lilahi subxaana wa tacaala fayudrabu waxaa la dhigayaa asiraatu biriishkii baa la dhigayaa bayna dhahraanay jahanama asiraat waa aljisr aladi calaa jahanam waa biriishka jahanama dusheeda la dhigi doono jahanama dusheeda ayaa la dhigi doonaa wa fii hada ihbaatu siraat iyo inuu yahay siraat waddo markaa xaqiiqiya oo la dul marayo fa akuunu waxaa noqonayaa awala man ka u horeeya yajuusu ka gudbe min arusul rususha ka mida biummati ummaddiisii isagoo wata fii hada manqaba linabiyi calayhi salaatu wasalaam waliummatihi taana waxaa ku sugan ammaan baa ugu sugan rasuulkaiyo ummaddiisaba walaa yatakalamu hadli maayo yowmaidin maalinta axadun axadna hadli maayo ila rusul rususha mooyaane wa kalaamu rusuli rususha hadalkeeduna yowmaidin maalintaa waa allaahumma sallim sallim ilaahuna badbaadi ilaahuna badbaadi markaa qiyaamuhu waa mawaaqif kala dambaysa waxaa adilada qaarkeed ku soo aroortay inay hadlayaan xataa kuwa kufaarta ee ahlu naarka ay mawaaqifta qaarkeed marka walaa yatakalamu yowmaidin axadu ila rusul waa fii bacdi almawaaqif weeyi laakiin mawaaqif kale oo kuwo kale ay hadlayaan waa jiraan wa fii jahanama jahanamana waxaa ku sugan kalaaliibu kalbado mithlu shawki sacdaan geedka sacdaanka la idhaha qodaxdiisoo kale ah waa geed qodaxdiisu markaa sida ay usoo laaban tahay sida bilcinka oo kale hal ra'aytu ma aragteen shawka sacdaani sacdaanka geedka la idhaha qodaxdiisa qaalu waxay dhaha nacam qaala wuxuuhi rasuulku fa inahaa iyadu midlu shawki sacdaani weeyi xagga macnaa soo laabnaanta ay sidaa usoo laaban tahay ayaa shawku sacdaanka ay kala mid tahay laakiin waa ka weyn tahay oo dee waa ka awood badan tahay oo qof dhan baabay dallacaysaaba wa fii hada darbu lmithaal litaqriibi almas'alati ila alfahm in ardayga tusaale loo sheego uu ku fahmo masalada laga hadlaayo oo waxa uu yaqaano loogu tusaaleeyo waxa la rabo in la fahamsiiyo hayra annahu hase yeeshee laa yaclamu garan maayo qadra cidamiha weynideeda qadarkiisa qadarkeeda ila allahu ilaahay mooyaane oo xagga shakliga ayaa shawku socdaanka ay ka shabahdaa ee maha xagga xajmiga waa ka xajmi weynta takhtafu nnaasa dadkay dhufanaysaa biacmaalihi ay bisababi acmaalihi wa minhum waxaa ka mida dadkii man yuubaqu mid la halaagaya bicamalihi bisababi camalihi wa minhum waxaa ka mida man yukhardalu waxaa ka mida mid la xagi doono oo kelbadahaasi lagu qaban doono uma yanju dabeetana badbaadi doona xataa ida araada allahu ilaa ilaahay uu doono raxmata man mid unaxariisashadii araada uu doono unaxariisashadiisa oo min ahli naari ka mida amara allahu ilaahay waa faraa almalaa'ikata malaa'igta an yukhrijuu inay soo saaraan oo naarta ay ka soo saaraan man kaana yacbud allaha kii ilaahay caabudi jiray manaa cibaada khaalis fayukhrijuunahum way soo saarayaan taana waxaa laga qaadanayaa dad muslimiin aha naarta inay gelayaan oo ahlu tawxiid iyo ahluliimaan ah oo ay ku gelayaan dembiye ay sameeyeen walihaada baa ilaahay u odhanaya akhrijuu min annaari man qaala laa ilaha illa allah fii qalbi midqaalu darati min aliimaan bal kuwa markaa tawxiidka iyo iimaanka ku darsaday salaad ayaa naarta gelaya sida xadiidka laftiisa aynu ku arki doonno laakiin qof ahlu tawxiid ahay ku waari maayo naarta haddii uu dembigiisa ku galaba waa laga soo saaraya wa yacrifuunahum waxay ku garanayaan malaa'igtu marka ay soo saarayaan kuwii ilaahay caabudi jiray biaathaari sujuudi bay ku garanayaan sujuudda raadkeedii ay qofka ku samaysay ayay ku garanayaan waxarama allahu ilaahay waa ka mamnuucay cala annaari naarta an taakula inay cunto ahara sujuud sujuudda raadkeeda xadiidka inta bukhaari u keenay waa intaa in maalinta qiyaame lagu soo soocayo dadkii ahlu tawxiidka ah ee naarta galay aahaaru sujuud in lagu soo soocayo oo lagu garanayo iyo ina naartu aanay cunayn aahaaru sujuud taasina dee sujuudda fadligeeda ayay tusinaysaa marka aahaaru sujuud maxaa looga jeedaa xubnaha toddobada ah ee in lagu sujuudo layna amray ayaa toddobaduba ay raad yeelanayaan mise waxaa looga jeedaa uun aljabha wejiga miyaa looga jeedaa in wejiga un markaa looga jeeda ayaa daahira waayo riwaayada muslim waxaa ku timi ana qowma yakhrujuuna min annaar yaxtariquuna fiiha ilaa daaraati wujuuhihim dad baa naarta geli doona ahlu cibaado ahaa oo ku guban doona ilaa wareegga wejiga mooyaane inta kaleba waa guban doonta idan aharu sujuudka waxaa looga jeedaa raadka ay sujuuddu kaga tagto qofka wejigiisa siimaahum fii wujuuhihi min ahari sujuud waa ka ilaahay subxaana wa tacaala yidhi calaamadii cibaadaysiga ayaa wejigooda ka muuqata taasoo ah raadka ay sujuuddu ay kaga tagtay waxaa markaa hariib oo wax lala yaaba ah in dadka qaarkood raadkaa sujuuddu ay dadka qaarkood ku samayso oo ah waxa weeyaan halkaa ay ku sujuudaan inay madoobaato inay dadka waxa weeyaan ugu sheegaan waxun inay tahay sida maalmo ka hor aan maqlay anaa bacdu ahli albidac waalkhuraafaat oo dad ku leh sujuuddu waa min calaamaati almunaafiqiin min calaamaati alkhawaarij oo qofka halkaa sujuud ku yeesho madow waa khaariji weeyaan oo yaa yidhi saawigaa yidhi buu ihi saawiga saawigu waa markaa wadaad khuraafi ahay oo tafsiir leh asaawi waxa weeyaan la yidhaahdo waxaanaad aragtaa ilaahay subxaana wa tacaala aharu sujuud inuu ammaanay oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku sifeeyey saxaabada ilaa aayaddaas waxay ka hadlaysaa yanaa asaxaaba waxay ku bilaabatay muxamedun rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujada yabtaquuna fadla min allahi waridwaana simaahum fii simaahum fii wujuuhihim min athari الsujuud xadiidkana waad aragtaa inuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wayacrifuunahum biaathaari الsujuud walaa shaka waxa weeyaan madowga halkaa ay sujuuddu salaanta ay ku samaysaa inuu ka mid yahay athaaru الsujuud waxarama allahu calى الnaari an taakula athara الsujuud haddii markaa ay khawaarijtu lahaayeen sujuud ama calaamaday sujuuddu ku samaysay taa maaha macnaheedu qof kastoo calaamadaale inuu noqonayo khaariji min alkhawaarij manaaha taa macnaheedu in calaamadaasi ay tahay calaamatun madmuuma calaamad xun inay tahay maaha macnaheedu oo sideedaba waxaa muhima in la fahmo qolada la idhaha alkhawaarij calaamadaha uu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay u qaybsamaan calaamaad uu rasuulku u sheegay lidami suu u dhaleeceeyo iyo oo calaamaad madmuuma calaamado xun iyo calaamaad uu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam lianlaa yuktara bihim wahiya calaamaatun xasana calaamaad wanaagsan oo rasuulku uu sheegay si aan loogu dagmin oo calaamadaa dee wanaagsan aanay dadka ugu khaldin oo calaamaadkooda xunxun waxaa ka mid a takfiirka bigayri xaqa ah calaamaadkooda xunxun waxaa ka mid a istixlaalu dimaa'i almuslimiin dhiigga muslimiinta inay xalaashadaan waxaa calaamaadkooda alkhawaarij calaamaadkooda xunxun waxaa ka mid a alkhuruuj cala alxaakim almuslim in xaakimka muslimkaa ay ku baxaan oo ay la dagaalamaan calaamaad badanoo wanaagsanna rasuulku waa u sheegay sida qur-aan akhris badan iyo sown badan iyo waxa weeyaan gadh inay leeyihiin iyo marada inay gaabsadaan hadi kullaha waa calaamaatun xasana waa calaamaad wanaagsan oo qofka lihi aanu ku ceebaysnayn lakiin macnaheedu waxa weeye qofka aad ku aragtaan calaamaadkii khawaarijta ee xumaa calaamaadka wanaagsan ee uu leeyahay yaanu idinku dagin haddaad aragto nin khaarijiya oo muslimiinta xaqdarro ku gaalaysiinayo dhiigooda xalaashana yakhruj cala alxaakim almuslim laakin yuktir min asalaa habeenkii o dhan salaatuleil u taagan oo qur-aan akhriyaayo habeenkii oo dhan oo rabbaa lixyatahu garhkiisa rabeeyey wa qasara thawba maradiisana gaabiyey falaa yaguranaka bi hadihi alawsaafi aljamiila yaanu kugu dagin awsaafta wanaagsan weeyaan macnaheedu maaha in awsaaftaa la caayo laleeyahy awsaaftaa ka dheeraada oo qur-aanka akrintiisa ha badsaninayo idaan khawaarij noqonin ama salaada ha badsanina ama soomka ha badsanina marka haddii khawaarijta sujuud lagu sheegayna waa min hada albaab oo maaha sujuudda raadkeedu inuu yahay ceeb iyo wax xun macnaheedu waxa weeyaan haddii calaamaadkii khaariji khaariji qofku uu ku noqonayo qof aad ku aragtaan dee calaamaadkan wanaagsanna aada ku aragtaan kuwa wanaagsan yaanu idinku khaldin waayo dad fara badan baa ku khaldama oo qof dadka muslimiinta dhiigooda xaqdarro ku daadinaya ama gaalaysiinaya bigayri daliil oo xaakimkii muslimka ahaa ku baxaya oo la dagaalamaya ayaa waxay ku odhanayaan waa habeenka o dhan salaatuleil buu u taagan yahi ama cid ka qur-aan akhris badani ma jirto marka dadka noocaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la telinaya o uu lahaa kahratu qiraa'atihim wa salaatihim wa siyaamihim wa kadalika duhuur shacaa'ir alislaam calayhim yaanay idinku dagin fayakhrujuuna min annaari naarta ayay ka soo baxayaan fakulu bni aadama ibna aadam oo dhan fakulu acdaa'i bni aadam bni aadamka xubnihiisa oo dhan taakuluhu naar naartu waa cunaysa ilaa athara sujuud sujuudda raadkeedii mooyaane fayakhrujuuna min annaari naartay ka soo baxayaan qad imtaxashuu iyagoo gubtay ay ixtaraqu waiftaxamuu oo dhuxuloobay fa yusabu calayhim waxaa lagu shubayaa maaulxayaati biyo la yidhaahdo biyaha nolosha fayambutuuna waa soo baxayaan kamaa tambutu sida ay u soo baxdo alxibbatu xabaddii markaa midhaha ahayd ee biqishay fii xamiili sayli daadka daad xoortiisa sida ay uga soo dhex baxdo xamiilu sayl ay maa yaxmiluhu sayl wey waxa daadka uu sido uma dabeetana markaa dhinacyo badan ayaa qoladaasi ay ka shabahaan geedkaa yaree daad xoorta ka soo dhex baxaaya waxay ka shabahayaan xagga curdinimada kaanamaa inay iyaguna sidaasoo kale curdin ay yihiinoo dee nolol cusub ayaa iyaga laftooda u bilaabantay oo halka markii hore ay ka gubteen ay dhuxuloobeen ayaa dib ay usoo biqlayaan ay usoo baxayaan xagga quruxdana waa ka shabbahaan oo geedkaasi waa qurux badan yahay daadxoorta dhexdeeda ka soo baxa waayo nafaqo badan baa daadxoortaasi ku dhex jirta oo ciidda lab ciiddii labeenta ahaydee dee daadku uu sida ayaa daadxoortu ay qabataa iyo waxyaabo kale oo fara badan oo samaad ah ama waxyaabaha ciidda lagu nafaqeeyo xagga surcatu waxa weeyaan alinbaatna waa ka shabahaanoo geedkaas si dhaksaabuu usoo baxaa iyaguna si dhaksaabay isu bedelayaan marka biyaha si lagu shubo uma dabeetana yafruq allah ilaahay waa ka faaruqayaa min alqadaa'i xukumkii bayna alcibaadi addoomaa uu kala xukumayey wa fii hada ihbaatu sifati alqada lilah qur-aankana waa ku sugantah waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah wayabqى waxaa hadhaya rajulu nin baa hadhaya wuxuu ku hadhayaa bayna aljanati waannaar wahuwa isagu aakhiru ahli nnaari naarta ehelkeeda ka ugu dambeeya weeye dukhuulan xagga gelitaanka aljannata jannada oo ahlu naar buu ahaa waana dadka naarta laga soo saaraya ka ugu dambeeya jannada geli doona muqbilun waa mid ku qaabilay ninkaasi biwajhi wejigiisa qibala naari xagga naarta xagga naarta u jeedaa fayaquulu wuxu uhi yaa rabbi isrif wejhi wejigayga leexi cani naari naarta ka leexi qad qashabanii waxaa i dhibay riixuha urteedii waaxraqanii waxa i gubay dakaawuha ololkeedii taasina waxay tusinaysaa naarta ciyaadan bilah ilahay baynu ka magan gelaynaaye dhibaatadeeda oo mid aan gelinba ayaa sidaa uga cabanaya kuwa gale maxaad umalaynaysa fayaquulu wuxuu odhanayaa hal casayta ma lagaa yaabaa ama mud ma mudan tahay in fucila daalika haddii sidaa loo sameeyo bika adiga lagugu sameeyo oo adoo halkaagaa taagan wejigaaga u naarta laga jeediyo an tasala gayra daalika inaad iweydiisato taa midaan ahayn fayaquulu wuxuunaya laa ay laa asalu ku weydiisan maayo waizati wacizatika waxaan ku dhaartay cizadaadii fii hada ihbaatu sifat lciza lilah sifat lciza in ilahay loo sugaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa jawaasu alxalifi bisifaati illaah ilaahay sifaatkiisa in lagu dhaaran karo laakiin ilaahay sifaatkiisa lama baryi karo waa lagu dhaaran karaa waala waana la magan geli karaa laakiin lama baryi karo fa yucطi llaha ilaahay wuxuu siinayaa maa yashaau wuxuu ilaahay doono min cahdin ballana wa miithaaqin iyo ballan dhaar lagu adkeeye fayasrifu allahu ilaahay waa leexinaya wajahu ninkaa wejigiisa cani naari buu ka leexinaya faidaa aqbala bihi markuu u jeediyo ee uula qaabilo cala aljannati xagga jannada ra'aa wuxuu arkayaa bahjataha jannada quruxdeedii buu arkaya haddana damac kale ayaa gelaya markuu jannada quruxeedii arko sakata waa aamusaya maa shaa allahu ilaahay inta uu doono an yaskuta inuu aamuso uma qaala wuxuu odhanayaa yaa rabbi qadimnii hore ii yara mari cinda baabi iljanna albaabka jannada agtiisa un hore igu yaro mari fayaquulu llahu ilaahay wuxuu leya alaysa qad actayta war miyaanad bixin alcuhuuda ballamadii walmiihaaqa iyo ballankii dhaarta lagu adkeeyey anlaa tasala inaanad iweydiisanayn hayra aladii kii waxaan ahayn kunta sa'alta markii hore aad iweydiisatay oo ah in wejigaagu naarta laga jeediyo fayaquulu wuxuu leya yaa rabbi laa akunu anaa ahaan maayo ashqaa khalqika khalqigaaga ka ugu liita ama ugu nasiib daran fayaquulu wuxuu odhanayaa maa casayta famaa casayta manaa ma lagaa yaabaa in ucطiita dalika haddii arrinkaana lagu siiyo an laa tasala inaanad weydiisan hayrahu fayaquulu waxau odhanayaa laa ay laa asaluk wacizataka laa asalu hayra dalik waxaan taa inku weydiisan maayo fayucطi waana siinayaa rabbahu rabbigii maa shaaa wuxuu doono min cahdin ballana wa miithaaqin iyo ballan dhaar lagu adkeeye fayuqadimuhu wuxuu ilaahay u horumarinaya ilaa baabi aljanna albaabka jannada agtiisuu geynaya faidaa balaga markuu gaadho baabaha oo faraa u arka zahrataha quruxdeeda iyo wamaa fiiha waxa dhex yaala oo min annadrati qurux iyo widhwidha iyo dhalaal iyo wasuruuri farxad ay faraxseen ahlu ljanna فيسكت وأمصي ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني الجنة إله الجنة ينقلي بورني فيقول الله إله يحرني ويحك وقاك يا ابن آدم ما أغدرك حاكا بلنبورين بضن أليس قد أعط- أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني هيقدقين أشقى خلقك خلقك ونصيب درن ويضحك الله عز وجل منه إلهي لك قسلية في هذا إثبات صفة الضحك لله إلهي قسل كيسنا كخلقك لمد معه أدلة بأن الضحك هو كسو أروري إن مركا لليحية أو wax kale lagu macneeyana wixii nagu kalifayaa ma jiro nebi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam oo afsaxu nnaas ahaa dadka ka u fasiixsan ayaa yidhi fayadxaku allahu caza wajala minhu nebi maxamedna iskama odhana dee waxyi buu ku helay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waxa aakhiro ka dhacaaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee bilwaxyi ayuunbuu ku ogaaday uma dabeetana ya'danu lahu ilaahay wuxuu ufasaxayaa fii dukhuuli اljanna jannada gelisteeda fayaquulu ilaahay wuxuu ku odhanayaa tamana macanaa tamani waxaa doonto rajeey fayatamanaa waa tamaniyaya waa rajaynaya wixii uu markaa islahaa waa waxa u wanaagsan xataa ida inqaaca ilaa uu go- umniyatuhu rajadiisa ay godo qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu odhanayaa min kada wa kada waxaayo waxaana rajee ay tamana min kada wa kada aqbala ilaahay baa soo qaabilay in dakiruu rabbu iyadoo rabbigii uu xusuusinayo oo rabbigii baa xusuusinayo odhanaya kaasaad ilowdi oo kaasaad ilowdi oo kaasaad ilowdi xataa ida intahad bi ilaa ay la dhammaatay alamaaniyu qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi laka daalika ka aad tamaniday baa kuu sugan wa midlu iyo isagoo kale oo macahu la socda hada fadl اllah yu'tiihi man yashaa marka taasina waxay tusinaysaa naciimka ay ku sugeen ahluljana inuu yahay maa laa yutasawar waxaan xaqiiqadiisa iyo dhabahaantiisa aan lagu sawiran karin lannahu kii jannada kii ugu dambeeyey jannada soo galay ayaa waxa weeya waxaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey maxaad umalaynaysaa kuwa awalu nnaasi dukuula aljana darajaad sare weliba ka galay qaala abu saciidin alkhudri liabi hurayraa radia allahu canhuma ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal qaala allahu ilaah wuxuu uhi laka dalik kaa tamaniday baa kuu sugan iyo casharatu amhaalihi toban laabkii qaala abu hurayra lam axfad kaman xifdiin min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam ila qaaluu laka dalika wamilahu maca qaala abu saciid inii samictuhu yaquul daalika kaasi laka adiga ayuu kuu sugnaaday wa casharatu amhaalihina waa kuu sugnaadeen marka xadiidkan waa iman doonaa xadiidkani oo insha allahu tacaala abwaabtiisuu ku iman fii sifati اlbachi washafaaca ayuu ku keeni doonaa laakiin iminka shaahidka ama sababta bukhaari u keenay waa inuu muujiyo fadliga ay sujuudu leedahay baabun yubdi waa muujinayaa dabcayhi cududihiisa wa yujaafi waa gacmihiisa waa ka fogeynayaa ee can jambihi dhinaciisa fi sujuud manaa sujuudda dhexdeeda marka addibcu waa wasat اlcadud min daakil waa cududda bartankeeda weliba xaggan hoose ama xagga kilinkilada dhinaca xigta ah marka marka uu sujuudsan yahay gacanta dhinaca ku dhajin maayo waa ka fogeynaya ilaa ay muuqan karta waxa weeyaan cududaas qaala xadaثana yaxya ibnu bukayr qala xadaثana bakr ibn mudr can jacfar can ibni hurmuz wa cabdiraحman ibn hurmuz alacraj can cabdillahi ibni malik ibni buxayna waa cabdullahi ibnu malik o abiba malik buxaynana waa hooyadii iska ilaali buxayna ma aha maalik aabihii ma aha ama hooyadii ma aha maalik binu buxayna ayaa la odhan lahaa sababta hamsada loo raaciyey waxa weeye buxayna may dhalin maalik waaba zawjkeedii ibnu buxayna marka la leeyana cabdillaahi bay noqonaysaa can cabdillaahi ibni maalik cabdillaahigaasoo ibnu buxayna ah ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu aha idaa sallaa markuu tukado faraja waa kala geyn jiray beyna yadayhi labadiisa gacmood xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibtayhi labadiisa kilinkila cadaankooda wa qaala leytu wuxuu uhi xadathanii jacfar ibnu rabiica naxwahu markaa gacan kaste dhinaca waa ka fogan jiray weeyaan macnuhu xikmada markaa laga leeyahy waa maxay culimada qaarkood waxay xikmadu waa tawaaduc weeyi ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahaan xikmadu waxay tahay waa si xubin kastaaba goonideeda ay u cibaadaysato oo bimacnaa ay u sujuuddo ujeeddadu waxay doonaysaba ha noqoto arrinta noocaasi ahi waa arrin ka sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu qofku markaa gacmihiisa dhinacyada ku dhajiyo inuu dhulka goglo labadaasi midnaba looma ogola bal rasuulku wuxuu yidhi laa taftarish iftiraash asabc gacmahaaga sidaa dhulka ha u gogli markaad sujuuddo sida dugaaggu ay u goglaan wadcim calaa raaxatayk labada baabaco dhulka ku qotami oo cusko ee ictamid wabdi babcayka muuji labadaada cududood waliba xaggooda hoose oo macnaa dhinaca ka jar faidaa facalta dalika sajada kullu cudwin minka markaad sidaa yeesho xubin kastoo adiga kaamidii way sujuudday macanaa goonideeda ayay u sujuudday xadiidka caishana waxaa ku sugan fi saxiixi muslim naha nabiyu an yaftarisha arajulu diraacaya iftiraash asabc rasuulku waa nahiyey ninku inuu goglo labadiisa dhudhun sida dugaaggu ay dhudhumahooda u gogladaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ka fogeyn jiray dhinaca gacantiisa dhinaciisa waa ka fogeyn jiray ilaa la arka bayaada ibtayhi sida xadiidka aynu ku arkna xataa yabduwa bayaadu ibtayhi awaamir badanina waa ku soo aroortay waxaana ahlucilmiga qaarkood taasi ay u daliishadeen wujuubu tafriij almadkuur in gacanta marka la sujuudsayo dhinaca laga fogeeyo laga jaraa inay waajib tahay bay u daliishadeen ahlucilmiga badankooduse waxay idhahdeen waa sunne oo awaamirtan waaye maxaa wujuubkii ay tusin lahayd ka leexiyey waxaa ihi xadiidu abi hurayra odhanee shaka asxaabu nabiyi lahu mashaqata sujuudi calayhim ida infarajuu faqaala istaciinuu birukab saxaabadu waxay rasuulka uga cawdeen dhib iyo culays sujuudda ka soo gaadhaya marka ay gacmaha dhinaca ay ka fogeeyaan markaasaa rasuulku istaciinuu birukab manaa kaalmaysta jilbaha oo gacmihiina manaa jilbaha dul dhiga taana macnaheedu waxa weeye inuu ufasaxay inay dhinaca ay gacantii ay ku soo dhoweeyaan bal ay halkan goshaba soo gashadaan laakiin xadiidkaasi marka koowaad waa daciif oo saxiixu fiihi waa alirsaal sida ibnu rajab uu ku leeyahay fatxulbaariga walihaadaba dacafahu shaykhu اlalbani fi daciifi sunani abi dawuud hadduu ansixi lahaana dee waxa uu daliil u noqon lahaa uun qofku haddii gacmihii uu cuskan kari waayo oo tusaaleaan sujuuddu ay dheeraato amabase dee cidhiidhi uu jiro iyo zixaam xaaladdaasoo kale uun inaanu waajib ahayn tajaafigu in gacmaha dhinaca laga fogeeya laakiin haddaanay wax dhibaatiya aanay jirin oo qofka si gooniyo u haysata ama zaxmad iyo cidhiidhi masaajida ka jiraa sida raajixa wallahu aclam atajaafi ama atafriij lmadkuur waa waajib waayo awaamir fara badan baa ku soo aroortay markaa qofku marka uu sujuudsanyay waa inuu gacmihiisa dhinaca waa inuu ka fogeeyo wey saxaabada qaarkood sida cabdullaahi ibnu cumar oo kale ayaa laga soo wariyaa inuu gacmihiisa dhinaca ku dhajin jiray waxaana ta ahlulcilmigu ay ku fasireen inay ahayd fi xaalati zixaami wadiiq xaaladda cidhiidhi uu jiro amabase uu dhib ka dareemo oo uu gacmaha cuskan kari waayo waxaa la isweydiin karaa kilinkilada rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidee bay u muuqatay culimada qaarkood waxay dhaha taasi waxay tusinaysaa inaanu qamiis rasuulku xidhnayn ee macanaa go-un dusha uu ka wanaa go-ana kilinkiladu waa ka muuqan karta alcilmiga qaarkoodna waxay dhahan khamiiska ah waasicu lkum mid kumkiisu ama halkan dee gacantu ay ka soo baxdaa ay ballaadhan tahay laakiin waxaad moodaa wallahu aclam markay leeyihin xataa yabduwa bayaadu ibtayhi inuu macnuhu yahay manaa ila kilinkilooyinka qofka bani aadamkaa shacri baa kaga yaala culimada qaarkood ba waxay dhahdee timo kilinkilada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kumay oolin laakiin taasi wax daliilo ma leh laysa calayha daliil haddii la yidhaha dee timihii waa waa iska jarayna dee waxaa macruufa kilinkilada halka timuhu ay ka baxaan ma caddaatee midabkeedu waa isbeddelaa marka bayaada ibdayi markay leeyihin waxay ujeedaan macnaa halkii asaalatan caddayd walow imika yaanay caddaane calaa kulli xaal faa'ida kabiira taa kuma jirto in la dhaa kilinkilooyinka rasuulku kuwa dadkay la mid ahaayeen miyay caddaayeen miyey muuqdeen may muuqan miyaa waayo mar haddaanay cawro ahayn oo wax dee xukumi aanay muujintooda iyo muujinla-aantooda aanay ka dhalan ahayn faa'ida kabiira kuma jirto masaladaasi in la baxsiyo ama se la baadho baabun yastaqbil wuxuu la qaabilayaa biaطraafi rijlayhi labadiisa lugood darafkooda oo ah dee faraha hore alqibla xagga qibladu u jeedinaya fariis waa inay xagga qiblada sidaa ugu jeedaan oo uu cuskado ee inuu qiblada ka jeediyo oo dib ay u jeedaan faruhu maaha weyaan macnuhu qaala abu xumayd saacidi asaacidi can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam marka xadiidka abu xumeydna waa iman doonaa isagoo mawsuula fii baabi sunati اljuluusi fi الtashahudi in markaa faraha xagga qiblada loo jeediyaana rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waa ka sugnaatay waqad camila bidalika الصaxaaba sida ibnu cumar oo kale kaana yastaqbil biaطraafi qadamayhi alqibla waana sida aimadu ay tilmaameen sida imaamu axmed iyo kadalika alimaamu shaaficiyu raximah اllahu tacaala shaaficiyada qaarkood baa waxay yidhaahdeen may faraha qiblada loo jeedin maayo waa laga jeedinayaa bay yidhahdeen xagga dambe ayaad faraha u jeedinaysaa markaad sujuudsan tahay qowlkooduna waa bail imaamu nawowi oo muxaqiqiinta madhab shaaficiya ka midiina waa radiyey qowlkaa fi kitaabihi almajmuuc sharxu lmuhadab wuxuu uhi waa qowl marduud ana mukhaalif lisuna wa mukhaalif lilmansuus can shaafici waa hadal marduud oo dee sunada khilaafsan waxaa kaloo uu khilaafsan yahay hadalka si cad uga soo arooray alimaam shaafici raximah llahu tacaala oo sunada waafaqsan baabun ida lam yutima haddaanu dhamaystira sujuuda sujuuda qaala xadaana asalt ibnu muxamed qaala xadaana mahdiyun can waasil can abi wail can xudayfata ra'aa wuxuu arkay xudayfa rajula nin laa yutimu aan dhamaystirayn rukuucahu walaa sujuudahu maxana طumaaniinadu ka tegay ninkaas falamaa qadaa markuu dhameeyey salaatahu qaala lahu xudayfa xudayfa wuxuu ku uhi maa sallayta waxba maa tukan qaala wuxuu uhi axsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu ihi walow mutta haddaad dhiman lahayd mutta waad dhiman lahayd calaa gayri sunati muxamedin sala allahu alayh wasalam sunadii nebi maxamed adoon ku dul sugnayn xadiidka hore ayuu inoo soo maray baabun ida lam yutima arukuuc halka ayaanaynu kaga hadalnay haddii laga tago aطumaaniina fi rukuuc wa fi sujuud inay salaad la-aan tahay oo ninkii rasuulku uu ku yihi salli fa inaka lam tusaliba طumaaniinada ama xasiloonida rukuucdii sujuudda dhexeedunbuu ka tegayey waxaa kaloo riwaayadani tafsiir ay u tahay riwaayaddii hore walow mutta mutta alaa ayri mila calaa gayri lmilla waanu hi culimada qaarkood baa u deliishaday taariku salaadku inuu kaafir yahay bal qofka rukun arkaanta salaada ka mida ogaan uga tagaa inuu yahay kaafir laakiin waxaynu tilmaanay inaanu hadalkaasi sidaa tusinahayn ee milada uga jeedo assunna riwaayaddanna waynu ishaaray waana tan imika inoo timiba walow mutta mutta calaa gayri sunnati muxamadin oo milada riwaayaddii hore ku xusnayd waa bimacna sunna riwaayaddan ayaana fasirtay weeyi baabu sujuudi sujuudii buu baabiyey calaa sabcati acdumin toddoba lafood lagu sujuudo marka hadday xubnaha toddobadee lagu sujuudayaa mid waliba hal laf maaha lafo badan bay ka kooban tahay laakiin waxaa looga jeedaa dee fi ljumla marka la isku duuduubo gacantii laf baa laga soo qaaday lugtiina laf baa laga soo qaaday qaala xadaanaa qabiisa qaala xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu saciid athawri can camri ibni dinaar can taawuus can ibni cabaas umira nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka waa la amray an yasjuda inuu ku sujuudo calaa sabcati acdaa'in toddoba xubnood cidda amartayna dee waa ilaahay subxaana wa tacaala walaa yakufa baa la amreeye wa an laa yakufa inaanu celin shacaran shacaran timo walaa thawban iyo maro toona hadday timihiisu marka uu sujuudo ay soo dhacaan inaanu dib u celin maryihiisana inaanu laabin aljabhati waxay tafsiir u tahay markaa acdaada calaa sabcati acdaa'in waa ku cadfantahay cadfu tafsiir ama bedel bay ka tahay umira nabiy an yasjuda cala aljabhati bay noqonaysaa waa rasuulka la amray inuu ku sujuudo salaanta walyadayn iyo labada gacmood warukbatayn iyo labada jilib iyo warijlayni labada lugood markaa iska ilaali walyadayni marka la leeyada halkan alkaf baa looga jeedaa alkaf ayaa looga jeedaa ila gacanta lagu wada sujuudi maayo iftiraashku in inuu xaaraan yahay baaba axaadiisii tusinaysa aynu akrinay gacantao dhan gogli maayo ku wada sujuudi maayo ee iyada halkan waxaa looga jeedaa alkaf cukurka ayaa looga jeedaa arijlaynkana de waxaa looga jeedaa atraafu lqadameyn baa looga jeedaa faraha lugaha ayaa looga jeedaa qala xadaana muslim bn ibrahim qala xadaana shucba can camri can طaawuس can ibni cabasi radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal umirna waxaa nala amray an nasjuda inaanu ku sujuudno calaa sabcati acdumin toddoba lafood walaa nakufa allaa nakufa inaanaa celin thawban maro walaa shacaran iyo timatoona markaa xadiidka hore umira anabiyu waxaa laga fahmi karaa inay arrintaasi rasuulka ku gaar ahayd walihaadaba bukhaari uu keenay xadiidkan tilmaamaya amarkaasi inaanu rasuulka un si gaara ugu wajahnayn ummaddiisuna ay la wadaagto oo umirnaa dee naad waa waa wa waa tii waxa weeyaan jamaca faa'iideynaysay markaa waa rasuulka iyo ummaddiisa wey qala xadaana aadam qala xadaana israa'iil israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq asabiici can abi isxaaq asabiici oo awowgiia kaana yaxfadu xadiida jadihi kama yaxfadu lfaatixa xadiidka awowgii abu isxaaq asabiici wuxuu u xifdisanaa israa'iil sida uu xifdisan yahay faatixada can cabdillaahi bni yaziid alkhatmiyi qala xadaana albara ibni caazibin wahuwa hayru kaduub wa hayru kaduub ishkaal lagu soo arooriyey jawaabtiisa hore inoo soo martay maxaa saxaabiga keenay in la yidhaahdo beeraalo ma ahayn qaala wuxu uhi kunaa waxaana nusalli inaanu ku tukanno khalfa anabiyi sala allahu alayh wasalam faida qaala markuu yidhahdo samica allahu liman xamida lam yaxni ma leexin jirin axadun axadoo mina annaga naga mid i dahrahu dhabarkiisa oo bimacnaa sujuud uma soo foororsan jirin xataa yadaca ilaa uu dhigo annabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku jabhatahu salaantiisa cala alardi dhulka uu dhigo markaa shaahidkuna waa jabhatahu jabhadu inay ka mid tahay acdaau sujuud xubnaha sujuudda ayaa xadiidka uu daliishanayaa alimaam albukhaariyu raximah llah waayo xubnihii sujuuddu waa kuwa waa toddobadaas waxaa se la ysku khilaafay toddoba toddobadaba in lagu sujuudaa ma waajibbaa mise jabhada oo qur ayaa waajiba waxaa shaaficiyadu ay leeyihiin ama bacdu shaaficiya jabhada oo qura ayuunbaa waajiba hadduu bacd aljabha salaantaa barhkeed meel salaantaa ka mida un hadduu dhulka dhigo walow xubnaha kaleba dhulka yaanu dhigina salaaddiisu waa ansaxaysaa bay yidhaahdeen waxaa la yidhahdaa ninkii salaaddii xumiye rasuulku markuu baryay wuxuu ku uhi wayumakinu jabhatahu manaa wuxuu amray inuu jabhadiisa ama salaantiisa dhulka u dhigo dee haddii waxa weeyaan xubnaha kale la-aantood sujuuddu aanay ansaxay rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa u sheegi laha taasina waa daliishi daciifa waayo dee mafhuum bay daliishanayaan mar haddii jabha la sheego kuwii kale aan la sheegin kuwa kale in lagu sujuuday inaanay waajib ahayn dee adilo fara badanoo manduuqa oo ku dhawaaqday baa jirta in xubnaha oo dhan lagu sujuudo in layna amray umira anabiyu iyo umirna an nasjuda calaa sabcati acdumin iyo adilada kale lamida qowlka markaa saxiixi wuxuu yahay imaamu axmed iyo isxaaq iyo aimo kaleba ay ku tageen annahu yajibu asujuudu cala alacdaai sabca toddobadaasi xubnoodba in lagu sujuudaa waa waajib waayahay waayo amarku wuxuu ku socdaa toddobadaba in lagu sujuudo adilo kaleo markaa iska daciifa jirto ay xujaystaan oo idhaahdaan waa xubnaha kaleo dhan in la baneeyaa waajib maaha marka la sujuudayo marka mar haddii marka la sujuudayo in la baneeyaa aanay waajib ahayn dee in lagu sujuudaana waajib maaha taasina waxaan filaya waa daliil dacfigiisa uu iska muuqdo waxaa kala yidhahdaan sujuudda dee luqatan sujuud waxaa la yidhaahdaa wadcu ljabhati cala alard inuu salaantiisa uu dhulka dhigo marka muطlaqu sujuud sujuudi waxay ku xaasilaysaa in salaanta dhulka la dhigo waxay taasi waa sujuuddii luqawiga ahayd laakiin shareecadu sujuudda waxbay ku dartay ziyaadaad oo haddii luqatan in salaantan dhulka la dhigo sujuud loo yaqaano dee shareecadu intaasun sujuud uma taqaano toddobadaa xubnood dhulka in la dhigo ayaa shareecadu sujuud ay u taqaanaa sanku markaa isaguna waxa uu ka mid yahay jabhada ama salaanta ayuu ka mid yahay culimaduna waxay u badan yihiin sankoo qura haddii uu ku sujuudo oo salaanta ama fooda dhulka aanu dhigin inaanay sujuuddiisu ansaxayn marka abu xaniife laga reebo sida saxiixaana labadaba alanfu alanfu waaljabha in la dhigo dhulka waa waajib weeye oo in foodoo qura la dhiga maaha sanka laga tago in sankoo qura la dhiga maaha oo laga tago waxa weeyaan fooda ama salaanta wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed